maanta magaalada birlaba xili barqankii ay tahay ayaa dhalinyaro qoomiyadan ormada u dhalatay deegaankan birlaba dega ayaa wiil soomaali ayay toori ku dhufteen xoogaa rabshadaha halkaa ka bilowday laba aqalna way way gubeen oo soomaalidu ay leedahay iyagana waxbaa laga gubaa lagu yiri marka markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii mesha joogay iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen adugu arrintii ciidanka federaalkuna ugu yimi militarigan magaalada soo galay iyo booliskii federaalkuba marka waxaa weye waa la dhex galay xabadan waa lagu ririday si loo kala loo kala loo kala fogeeyo xaaladuna hadda intaan ognahay aad bay u degan tahay waayahay marka shir baa ka socday maalmahan magaalada diridhaba shirkaasi maxaad kaga hadasheen natiijada kasoo baxdana maxay tahay shirkaasi waxaanu kaga hadlaynay muddo hadda muddo aada u dheer oo bila ah muddo baanu joognay odayaashii deegaanka iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii ayaanu ahayn shir kaleaanu ku baaqnay bir dhaba la isugu imanayo shir weynihiibaanu qabsanay sa aan ku sheegay ugaaska ciidaasha ciise ugaas mustafa uu noo fidiyey marka waxaanu kaga arminsanaynay sidii aanu ka yeeli lahayn iyo wixii tallaabo ah aanu qaadi lahayn waxaanu go-aansanay annagoo ku hadna oo ah guddi waxaanu ku midaysanahay la yidhaahdo golaha sida badbaadada ummadda soomaaliyeed ee degta waddankan degta ayaanu ku midaysanahay siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo odayaalba guddigaasi saddex iyo toban oday oo waxaa odayaashii deegaanka ah ayuu ka kooban yahay mana afjarna ee wuu furan yahay guddiga oo weli yani ma dhamaystirno oo dad naga baqan baa jira laakiin waxaanu ku aas-aasnay saddex iyo toban oday baanu ku aas-aasnay oon muddo dheer hawsha kusoo wadnay oo lagu midhaysnaa ururo siyaasadeed oo meesha joogaa way jiraan rag aqoon-yahano oo magaca laoo magaca la baxay oo dibadaha ka yimid oo sida dowladiyada oo kale rag la baxay way joogeen ururkii w s l way joogeen urur la yidhaaha siraaj way joogeen dad fara badan baa joogay marka anagu ugaas maxaa kasoo baxay shirka waxaanu ka soo saarnay waxaanu markii u horreysay kala ka ceshanay oonu kala noqonnay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala noqonnay oonu ka ceshanay dowladda federaalkan waxaanu u sheegnay laga bilaabo baraato inuusan madaxweyne sharci ah uusan waddanka uusan madaxweyne uusan ka ahayn baanu iclaaminay oonu ka soo saarnay oonu shirkaxiisa ku iclaaminay arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday jijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay dowladda federaalkii ma aysan u daganugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheegaynay ahaa wax weyn oo idaan beridii waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga way dhayalsaneen hadalkanagii maantay hayaan wixii annaga nagu dhacayay ee tobanka sane ee ninkan waddanka uu joogay ummadda uu ku samaynayey maanta dadkii etoobiyaanka ahaa ee shalay asagu uu isu nusdaynayey ayuu maanta waxaa weeye waa la dhacay hantidoodii waa la dhacay dhiigoodii baa la banaystay waa la laayay aad baa loo laayay wax alla wixii hanti ay lahaayeen ama amhaara ha ahaadaan tagree ha ahaadaan oroma ha ahaadaan ha ahaadaan ilaah hadduu koray waraaga ha ahaadaan hantidoodii maanta ninba keeri ka haystaa ma jiro waxaa weeye dhibaato fara badan baa ka dhacday cagtan xamar ilaqada ka dhacday jigjiga xamar iyo hargeysa xilligii dagaalada sokeeye ma aysan ka dhicin waa gartay laakiin ugaas dad badan oo gobolka kasoo jeeda ayaa dhaliilay in ciidan military ah ay gudaha u galaan magaalada jigjiga marka idinka maaragtay dadkiinaan ku shiraya magaalada dirdhaba sideed u aragtaan in ciidan military ah ay magaalada farageliyaan annagu dowladda federaalka waanu dhaliilnay waanu dhaliilsannahay dowladda federaalku mar hore ahayd waddankan inay ninkan tallaaba in laga qaado waddankan waxa dastuur la yidhaahdo iyo wax sharci la yidhahdo ka jiraa ma jiro isaga iyo rabitaankiisa ayaa waddanka uu ku shaqeeyaa way og yihiin dowladda federaalkuna waxaa weeye dhibaatooyin iyo go-aamo asaga uu wato oo uu cimrigiisa ku dheeraysanayo ayuu ayuusan doonayay inuu sameeyo arrintaas ay si nabadgelya oo ay ay kaga hortageen markii ay ka hortageenna waxaa weeye caruurtii reereed ee hegel lalahaa iyo ciidan liyo boolis ah oo dharcada u xidhay iyo kuwo hubaysanba wuu ku weeraray ciidankii militarigaah xabad qosh ma ayna siin mana ayna ku diyaar u diyaar garoobin niman dagaal iyo weerardoona ma ayna ahayn in waxaa weeye wixii uu doonayey sharci darrada uu ku doonayay intuu baarlamaanka shiriyo in arrin shacabka aan ka imanin oo rabitaanka baarlamaanka aan ahayn oo isagoo cimrigiisa uu ku dheeraysanayo inuu ku dhawaaqo unbay ka hortageen waxaa weeye waddankan waxaa weeye haddii xornimo uu qaadanayo cabdi ma aha kii ummaddan xornimo u horseedi lahaa ma aha waa kii baabi'iyey ururka o n l ninkii baabi'iyey weeye shacabka ninkii baabiyey weeye calankii soomaalida astaanta u ahaa ee inta yar ay kaga qorayd calankii kilalka shanaad ninkii baabiye hasha ku bedelay weeye wax walba oo sooma ninkii shalay etoobiyanimada ku faanaya weeye ee lahaa anigu ethoobiyan baan ahay soomaali miyihi buu ahaa marka iminkana ma aha soomaali maaha meel calankii soomaalidu la soo baxay oo meelo badan uka turay soomaalina dan uma aha cabdi oo iyo dadka deegaanka degana dan uma aha shacabka waxaanu leenahay dowladda federaalka ayaa nabadgelyada shacabka mas-uul ka ah ciidanka liw booliska ee gudurka uu geliyey ee dhammaan qabaa'ilka soomaalida ee jaarka uu ku weeraray ee uu ku laayay shacabkoodii la og yahay arrintaasna waa arrin qof walba oo soomaaliya u og yahay weeye